maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalna arrimahan ku saabsan diyaaradaha ee lacagahooda feerka ee maalmahan oo dhan ay dood iyo buuq ay ka socotay ee sidaa daraaddeed ayaan u aragnay dowlad ahaan arrinta inaan ka fariisanna aan shicibka iyo dadka airline-ka iska leh iyo agentskaba aan isu keenno oon iyo militariga oo ayagana kontroola airstripka ay diyaaradda ku soo degta inaan isu keenno oon arrimahaas aan ka hadalno run ahaantii waxaa noola soo sheegay amaba aan yacni hubaal u haynaa in beeci yacni beec macquul aan ahayn uu yahay laga hadlaayo lix iyo labaatan kun meelaha qaarkood soddon kun laga hadlaayo ee wakhti aad u culus oo dhibaatooyin ay dadka reer mandheera ay hayaan ay tahay waxaas camalna ay tahay arrimo aan aad u wanaagsaneyn oo bulshada ay dhibaato weyn ay ku haysa taas daraaddeed ayaa nagu kaliftay inaan ka hadalna ee waxaan talo la samaysanay ee governaga iyo militariga iyo agentska qaarkood iyo mataqaanaa shicibka dad ka mid ah iyo dowladda nationalkaba waxaan isla garanay in arrintan arrin socon karta ay ahayn oo dadka agentska iyo weliba airlineka uu ku socdo fariintan ay arrintaas ka fiirsadaan ka fariistaan ka doodaan ay ku soo celiyaan lacagtii airfairegi meeshii hore ay ahayd elnino ka hor inay ku soo celiyaan oo arrintaas si nidaamsan ay u soo celiyaan buuqan iyo dhibaatooyinkan dadka haystana aan laga faa'iidaysanin saas ayaan meeshaan iskugu imaadnay waxaan samaynay anigoo meesha ayadaheed ka duulayno commitee arrimahan gudageli doonto oo ka kooban kow iyo toban qof oo kala qayb qayb ah ay ku jirto militariga ay ku jirto maxaa la dhihi jiray county government ay ku jiraan agents ay ku jiraan airline representatives ku jiraan aqalka sharciga lagu sameeya local assemblyga as ku jiro ayaan samaynay kow iyo tobankaas ayaa noo soo gudbin doona go'aamo muhiim ah ee aanna ka doonayna airline-ka khaas ahaan iyo agentska inay ku tillaabo qaadaan oy ku dhaqmaan ay dhaqangeliyaan go'aamaha ka soo bixi doono birito insha allah meesha ayada ah waxaan haddana eed ahaan aan u diraynaa walaalaheen kuwa airline-ka iska leh iyo agentskaba in arrimo noocaas ah si fudud oo degdeg ah ay ugu tilaabo qaadin sida ay hadda u sameeyeen oo bulshadana laga faa'iidaysanin wakhtigan elnino la joogana loo gacan lalaaday loo garab lalaaday garabna loo noqdo wakhti dad lacag intaas leeg laga qaadi lahay lama joogo dowladdana ma fiirsanaysa run ahaantii in arrimahaas camal lagu tilaabo qaado nooma ogolaanaysa maadaama aan mas-uul ka nahay shicibka reer mandheera in aan arrimahaas aan ku fiirsanna ayagoo si xun oo khaldan loo isticmaalayo markaan saa daraaddeed waxaan fursad siinaynaa labadaas group airlineka iyo iyo agentskaba annagoo samaynay guddi ee arrintaas gudagelayso in mar labaad ay arrintan dib ugu noqdaan oo dhaqaalaha ama ama priceka meeshaas looga taragala mase beeca ay ku celiyaan meeshii uu ahay wakhtigii elnino ka hor meeshuu ahay ay ku celiyaan ilaan wax isbedelay ma jiraan wakhtiga elnino ka hor wax iska bedel ma jiraan keli ayna tahay meesha reer mandheera ay hadda ka soo galayaan magaalada ay airportkaas ay tahay iyo airstripka run ahaantii waxayna la socodsiiyeen militariga in london fees laga qaadin yacni lacagta lagu soo degi lahaa laga qaadin lacagta lagu bixi lahaa laga qaadin parking fee laga qaadin markan oo un ay tahay arrintaba ay tahay lacagtan airlineka keli ay tahay markan reer mandheera waxaan adinkan idinkula dardaarmaynaa dhaqamo noocaas ah haddaa leedinla soo gala ha ku raacina soddon kun wax la dhaha ma jiraan wax labaatan iyo lix kun la dhahana ma jiraan ha ku raacina dowladdana waa ka hor imaadsan tahay militariga airstripka iskalena waxaa weeye waa ka hor imaadsan yahay arrimo noocaasi intaas ayaan idinkula dardaarmaynaa